sidaad warkaba ku maqlayseen dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay maxkamad soo taagi doonto saraakiil ka tirsan booliiska iyo nabad sugidda oo dhowaan la qabtay kuwaasi oo lala xiriiriyey qaraxyadii ka dhacay hoteelka s y l ee magaalada muqdisho bishii janaayo sanadkan ku-xigeenka xerelaalyaha guud axmed cali abuukar ayaa shir jaraa'id oo maanta qabtay waxa uu ku sheegay in la xidhay koob iyo toban qof oo kiisaskan lala xidhiidhinayo haddaba tallaabooyinkan dhinaca amniga ee dowladdu qaaday isbeddel ma ka dhalinayaan magaalada muqdisho khadka telefoonka ee soomaaliya dhahda ayaa waxaan kula xiriiray cabdulaahi aadan xuseen oo falanqeeya arrimaha amniga guud ahaan xilliga kan amniga soomaaliya marka la fiiriyo waxay u muuqataa marka la fiiriyo inta isku go-nayd marxalada shabaabnimada ah ee qatarka ay ka jirtay in dawladdu horumar fiican ay ka gaadhay marka runtii waa arrin fiican oo intaa looga sii dhawaado u baahan waan garta haddeenu gaar ahaan magaalada muqdisho si hoose usii eegno haddiiba sidaad sheegtay al-shabaab meelihii kale lagaga taal roonaaday waxaa muuqata in ay culayska ururka culayska saaray magaalada muqdisho oo xiliyadii dambe qaraxiya ka dhacayay magaalada muqdisho gaar ahaan maxaad ku qiimeyn lahayd amnigeeda xilligan la joogo
xaqiiqiyan muqdisho waa magaalo ballaaran oo xaruntii soomaaliya waxaa ku dhacay jahwareer ama burbur ama maamulkeeda muddo labaatan sano ku dhawaada ayuu ahaa mid aan gacan ku jirin oo kala qaybsanaana qiyaastana waa la qiyaasahayaa inta ay hadda hal gacan ku jirto magaalo lagu nadiifin karo maalin ama laba ma qaba inay tahay laakiin sida hadda muuqataa runtii hay-adaha amnigu way dadaaleen dhibaatada haysataa marka waxa weeye ciidankii amniga hanan lahaa inta ay tiro iyo taya ahaan u baahnayd magaalada muqdisho ayaan lahayn marka in iyo qalab ahaanba marka waxaa waxaa dadka arrimaha amniga aqoonta u leh way dareemahayaan dhibaatada meesha ay ka jirto marka ciidan ahaan ama dadka shacabka ama aan arrinta aqoonta ulahayna markay wax ka dhacaan markiiba cilada waxay saarhayaan ciidanku ciidanku wuxuu rabaa ko in aqoonta laga dhiso shaksiyaadka loo xulahayo laftigooda xulasho dhabal la sameeyo la qalabeeyo deegaanada iyo baraha ay ka howlgelahayaan sidoo kale ay yihiin deegaano dhisan ama xerooyinkoodii ay diyaarsan yihiin marka dhibaatooyin badan baa jira daryeelka ciidanku ay heli karaan awoodda dawladdu ay ku cover garayn karto intaba dhibaatooyin baa ka jira marka way jiraysaa dhibaato ama culays ugu jirahayaa ciidanka laakiin hadda inta ay sameeyeen waxaan u arkaa anugu shaksiyan inay dadaaleen waan garta haddaynu eegno dadaaladii ugu dambeeyey ee hay-adaha nabad sugidda ee dowladda federaalku ay sameeyeena ahayd in lasoo qabqabtay xitaa mas-uuliyiin xil ka hayay qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir adoo arrintaa eegaya dadweynaha ku nool gaar ahaan magaalada muqdisho ma dareemayaan in amnigoodii uu ka wanaagsanaaday sidii hore mise waxaa la fili karaa in daqiiqad kasta waxyaabihii hore uga dhacay ay ka dhici karaan waa arrintaas waa su-aal fiican bulshada deegaanada gaar ahaan gobolka banaadir ku noolu xaqiiqiyan waxaa la taaban karaa wax la taaban karo ayay ka gaareen amniga oo ay haystaan haddii aan lagu jisaarin waxaase marka waxyaalaha la dareemahayo mas-uuliyad qofku hadduu qabto waa lala xisaabtamahaya marka xisaabtankuna wuxuu noqonahayaa mid lagu abaalmariyo hadduu horumar gaaro haddii uu dib u dhac ama cillado farsamo shaksiyadeed oo mas-uuliyaddaa taabanahaya uu la yimaadana hadda wuu helahaya marka wax necessarya maaha dawlad waajibkeedii gudanaysa oo dadna abaal marinaysa dadna xilaka qaadaysa dadna sharciga horgeynaysa aniga ama dadku ma ahan yani arrin problema arrintaas waa shaqadii joogtada ahayd ee laga rabay maamul inuu sameeyo marka sarkaalka iyo askariga iyo shacabka intaba way saameynaysaa marka haddii xilgudasha xilgudasha waa xumo timaado waxa weeye waa sidaas la yeelay bay ku habboon tahay si dadka dambe ay ugu tusaale qaataan oo xilalkaas soo doonanahayo ama loo xulanahayo